labadii toddobaad ee lasoo dhaafay magaalada baabanuusah ee gobolka gardafaan ee dalka suudaan ayaa martigelineysay dagaallo xooggan iyo iska hor imaadyo kulul oo ay ku hardamayaan magaaladan iyo nawaaxigeeda maleeshiyaadka r s f iyo ciidanka rasmiga ah ee dalka suudaan labada dhinac ayaana mid weliba isku dayaayay in cidiyaha iyo miciyahaba uu ku xajisto gacan ku haynta magaaladan horjoogayaal beeleed iyo saraakiil militari oo jagadoodu sarraysa oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay weli socdaan oo ay cirka isku shareerayaan iska hor imaadyada iyo dagaalada ay martigelinayso magaalada baabnuusah ee gobolka gardafaan sababo ku aadan ahmiyadda istaraatiijiyadeed iyo tan militari oo lagu sii daray saamaynta jaangoonayd ee ay u leedahay hardanka ka dhexeeya ciidanka suudaan iyo maleeshiyaadka r s f ee ka holcaya galbeedka dalka suudaan madaxii hore ee hay-adda ciidanka suudaan sarreeyo guuto haashim cabdilmutalib oo la hadlay aljaziira ayaa sheegay in maleeshiyaadka r s f ee uu hogaamiyo dagaal oogaha lagu magacaabo maxamed xamdaan doqlo xameeti markii ay ka quusteen kana qabjabeen gacan ku-dhigidda hal magaalo oo ka mid ah gobolka gardafaan waxa ay weeraro xooggan ku qaadeen magaalada baabanuusa si ay u kala dhantaalaan awoodda ciidanka una kala tagsiiyaan xooggiisa ogana weeciyaan hadafkiisa ra'iisiga ah oo ah qabsashada magaalada weyn ee alfaashir maalinkii shalayna howlgal gaar ah oo uu qaaday ciidanka suudaan ayaa waxa uu ku guulaystay in uu agagaarka magaalada baabnuusa ka baacsada guuto efentari ah oo raacsanayd maleeshiyaadka r s f islamarkaana ku gaafooreegaysay agagaarka magaalada si ay u carqaladgeliyaan isku socodka magaalada qalqal amnina oogu beeraan ciidanka iyo dadka rayidka ah ee ku sugan magaalada marka laga hadlayo mowqica ay ku fadhiso magaaladan ka midka ah kuwa ugu waaweyn ooguna muuqda magaalooyinka dhaca gobolka gardafaan ee galbeedka suudaan iyo istaraatiijiyadda ballaaran ee ay leedahay iyo si gaar ah asbaabta ay labada dhinac oogu hardamayaan iyadoo weliba ay magaaladu aad u yar tahay deegaan ahaan dagaallo ba-anna ay ragaadiyeen waxa ay arrintaasi ka muuqanaysaa hadaljeedinnada ay samaynayaan saamilayda siyaasadda ee suudaan magaalada baabnuusa waxa ay ku taallaa galbeedka gobolka gardafaan waxa ayna caasimadda dalka ee alkhartuum u jirtaa toddoba boqol oo kilomitir waxaana magaaladani lagu tiriyaa mid ka mid ah magaalooyinka dhaqaale ee muhiimka ah ee ku yaalla galbeedka dalka mid ka mid ah ilaha dhaqaale ee ay ku caanbaxday magaaladan waa warshadaha caanaha ee magaalada baabnuusa iyo warshadaha kala duwan ee sameeya agabka birta waxaana magaaladan mara waddo tareeneed oo halbowle ah oo isku xirta bariga iyo galbeedka dalka iyo waqooyiga iyo koonfurta dalka suudaan baabnuusah ayaana lagu tiriyaa mid ka mid ah magaalooyinka matala suudaan oo dhan ee ay u soo shaqo doontaan dhammaan heebyada kala duwan ee dadka suudaaniyiinta ah waxa ayna caan ku tahay magaalada dhallinyarada iskaga kala imaada daafaha dalka ee ka shaqeeya warshadaha caanaha iyo kuwa ka shaqeeya xarun madaxeedka waddada tareenka ee ku taalla magaalada tan iyo markii uu suudaan ka qarxay dagaalka shan iyo tobankii bishii abriil ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka magaalada baabnuusah ayaa noqotay meel ay ku hobtaan rasaasta dagaalka martigelisana dabka iska hor imaadyada ee labada dhinac kooxda r s f ayaana xilliyo kala duwan oo isxixigay magaalada roob kaga dhigtay sawaariikhdeeda in ay magaaladan degta iskabadaaye waa ay ka sii dartay oo hadda ayay wajahaysaa mid ka mid ah xaaladaheedii oogu adkaa oo labada daraf ee hardamaya ku doonayaan in magaaladan uusan hanan cadowgiisa marka laga hadlayo galbeedka gobolka gardafaan ciidanka rasmiga ah ee dalka suudaan ayaa weli gacanta ku haya magaalada baabnuusa iyo hogaga laga qoda shidaalka ee mandiqada hejliij xilli ay maleeshiyaadka r s f iyagana dhankooda gacanta ku hayaan magaalada alfuulah ee caasimadda gobolka oo lagu sii daray magaalooyin iyo deegaano kale oo ku yaalla gobolka isaga oo ka hadlaya ahmiyadda istaraatiijiyadeed ee ay leedahay magaalada baabnuusah ee ka dhigtay in ay martigeliso dagaaladan xooggan sida magaalada alfaashir waxa uu leeyahay falanqeeyaha iyo xeeldheeraha arrimaha qaaradda afrika ee axmed sulaymaan magaalada baabnuusah waa bawaabada iyo oodirideedka haddii ay ka tallaabaan u sahli karta ciidanka suudaan in ay si fudud ola wareegaan daarfuur waxyaabaha uu tilmaamay falanqeeye axmed sulaymaan ahmiyad ballaaranna ku gadaamay magaaladani waa sohdinta ay dhanka koonfureed kala leedahay dowladda ka go'day suudaan ee koonfurta suudaan iyo waddooyinka waaweyn ee isku xira dalka ee mara magaaladan masaafo gaaraysa afar boqol iyo labaatan kilomitir ayayna magaaladan u jirtaa magaalada alfaashir tani ayaana u sii yeeshay ahmiyad ballaaran oo dhanka mowqiceeda juqraafiyadeed ah arrinta ugu daran ee uu ka dagaalamaya ciidanka suudaan uuna u diidan yahay in magaaladan ay si fudud oola wareegaan maleeshiyaadka doqlo dhankiisa axmed sulaymaanna uu ka digey waa in haddii ay magaaladan la wareegaan maleeshiyaadka addacmu sariic ay u suurageli doonto in dhanka galbeed ee magaalada ay ka helaan waddo ay oga soo gasho gurmadyada ay usoo samaynayaan maleeshiyaadka ka dhaqdhaqaaqa dalalka jaad iyo afrikada dhexe iyo in ay arrintan horseedo kala go' ku yimaada isku socodka bulshada balse in ay la wareegi karaan maleeshiyaadka r s f magaaladan muhiimka ah ee baabnuusah ayuu xeeldheeraha axmed sulaymaan ku tilmaamay arrin aanan sinaba u fududayn waxa uuna yidhi guutada ugu aadan ciidanka rasmiga ah ee dalka suudaan magaalada baabnuusah iyo nawaaxigeedaba waa guuto xoogan dhanka kalena waa mid dareemaysa ahmiyadda iyo hanqaltaagga ay magaaladan u hayaan madaxdooda iyo si guud mowqica muhiimka ah ee ay magaaladu ku taallo oo aanan si fudud loogu hibayn karin maleeshiyaadka doqlo madaxda maleeshiyaadka r s f ayaa dhankooda marnaba ka quusjabila magaaladan maalmihii lasoo dhaafay